bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii koowaad kitaabka abushuجaac ah waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آيات بقول يلبي لباتن إيه كسغن سورة التوبة أيا وحا أي كهاد ليسا موضوع درس كينن وحا لحري دا فقه iyo fahamka diinta ilaahay la fahmo iyo faa'iidada uu leeyahay iyada oo runtii dee culumta sharciga ah ama culumta la barta ee diinta la xidhiidhana culimmadu laba qaybood ay u qaybiyaan oo qayb wasaa'ila iyo qayb maqaasid ah oo looga jeedo qaybina waa qaybtii loo jeeday barashadeeda si toosa la doonaya in aada loo fahmo qaybina waa qaybtii loo sii marayay ama tuulka ay u ahayd aynu nidhaahne ee lagu furfuri lahaa ee lagu fahmi lahaa mathal qur-aanka iyo xadiiska oo dee ilaahay ugu mano sheegtay baritaanka ummaddan ilaahay uu baray waladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma alkitaab oo qur-aanka ah waalxikma oo sunnihiia labadaa barashadoodu waa labada loo socdo caqiidada laftigeedii oo la aaminayo dee waxa ay sheegayaan unbaa la aaminaya fiqiguna runtii waa sharaxoodii waa sharaxoodii laakiin culumta inteeda kale haddii ay tahay cilmigii luqada naxwadii sarfigii balaaqadii haddii ay tahay usuululfiqigii mustalaxulxadiidkii tajwiidkii cilmu lqira'aat kullu dalik waxa ay la xidhiidhaanuun labadaa cilmi sidii loo fahmi lahaa iyo sidii loo wanaajin lahaa ayay la xidhiidhaan sidaa darteed baa kitaabkeennan isagoo kooban ayaa haddana waxa uu koobsanayaa axaadiis badan iyo aayaad badan oo dhinaca axkaamta la xidhiidha ayuu koobsan doonaa markaasaa aayaadkaa inta ka maqane aayaadka axkaamta ah iyaguna ba aynu kitaabkaa gaarkaa ama habeenkaa gaarkaa kusoo qaadan doonaa insha allah idaafatan ilaa dalik marka lala akriyo kitaabkan kale isaguna riyaad saalixiinkana wuxuu isaguna khuseynayaa dhinaca tarkiibka iyo tarhiibka manaa qofku markuu camal sameeyo wanaaguu leeyahay iyo hadduu samayn waayo balaayaduu leeyahay iyo dhismaha qofka macnaheedu waxaa la odhan karaa marka waa manhaj haba koobnaada iskamilaya ama isdhammaystiraya laba boqol iyo siddeetan safxadood weeye kitaabku marka loo qaybiyo maalmaha waxaa la odhan karaa toban bilood buu socon karaayo min afartan afartan maalmood oo toban bilood ile afartan wiigun weeye marka habeenkii wuxuu noqon karaa toddoba safxadood ama saddex xaashiyood iyo badh ayuu noqon karaa haddii ilaahay ka dhigo insha allah intaa in la-eg buu noqon karaa kitaabkan kale labada mujallad ah isaguna aayatul axkaamkaa isaguna ilaa afartankaa muxaadaro ayuu noqonayaa marka labadooda toban biloodoo wada dhammaan karaa iyaa waxaa isku beegmaya juska hore riyaa saalixiinka waaya leanna waktigu kolley waa waa soconaya marka inuu barnaamujaysnaado oo xagga dambe laga xadiday iyo xagga horeba ilaahay baa arrimaha loo watee haddana in wax waliba qorsho ku socdaan waa daruuri intaa hore wuxuunu ka warramayaa un sheekhu markii uu baxdigan samaynayay dictoorkani dariiqadii u maray iyo kitaabkan daliilkiisa inuu baadhay laakiin kitaabku wuxuu ka bilaabmayaa un bisinka labaad kitaabku waa kooban yahay laakiin waxaa lagu tiriyaa haddana banaajicda yaryar ee madhabta shaaficiga iyadoo kutub fara badani ay sharaxday kutub badani sharxeen habeen dhexdeeda baan ka eegayay qanaadkan almajdi laydhaa cusuba ay sameeyeen ayaa laba dowladood oo caalamul islaami ka mid ah dowladahay tartan siinayeen ramadaanka tartan bay u samaynayeen ayaa su-aalo shana bay habeenba kusoo qaadanayeen su-aalihiina waxay kusoo dareen kumaa alifay man ilmualif kitaab aaya matnu gaayatu taqriib kitaabka ayaa alifay ma abu shijaac mise ibnu xajar mise kada wa kada manaa waxa ay ugu soo darayaan isagoo ka asal ama maraajicda yaryar ka mid ah bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadleh wsala allahu calaa sayidina muxamed annabiyi wa aalihi aahiriina wa saxaabatihi ajmaciin qaala alqaadi abu shijaac sheekhaasi waxa uu yidhi axmed ibnu lxusein ibnu axmed alasfahaani raximahu llahu tacaala sa'alanii bacdu lastiqaa'i xafidahum allahu tacaala walaalaha qaarkood baa waxay weydiiyeen buu idhi saaxiibada aanu nahay raggaanu saaxiibada nahay qaarkood ayaa waxay weydiiyeen an acmala mukhtasaran fi lfiqh inaan u alifo kitaab kooban oo ka hadlaya axkaamta fii madhab alimaami shaafici madhabtan imaamu shaafici kitaab kooban oo ka sheekeeya dadka oo uga warama ayaa ay weydiiyeen inaan usoo koobo raximahu llahu tacaala calayhi waridwaanu raxmat ullaahi tacaala calayhi waridwaanu ilahay sheekhaa naxariis iyo nabadgelyaba ha siiye naxariisiyo raali noqoshihiisa fii gaayati alikhtisaari wa nihaayati aliijaaz kitaabka iga codsadeen nimankaanu saaxiibada nahay waa kitaab buuri iska mukhtasar ahoo kooban wa nihaayat aliijaaz oo aadkan loo soo gaabiyey iijaaz macnaha iyo ikhtisaar isku macno dhowyiin kitaab dee kooban oo dadka cid waliba ka faa'iidaysan karto liyaqruba cala almutacalimi darsu si uu ugu sahlanaado qofka mutacalimkee baranaya inuu baran karo meel bays wanaagsan oo qofkii had iyo jeer fiqiga wax uga baahda baahida fiqigu mar walba way taagantay hadduu qofku masjidka joogo hadduu guriga joogo hadduu suuqa joogo hadduu wax iibinayo baahidiisu ma dhammaataa laydhaa way ka badan tahay baahida fiqigu taraashinka leanna saddex meelun baad maalintii u baahantay laakiin kan haddaad tallaabo qaado su-aal baa ku hor taagan uu fiqigu ka jawaabayo marka baahidiisu mar walba way taagantay wayasul cala lmubtadai cala almubtadi'i xifdu qofka dee bilaabayana ay uba sahlanaan karta buuhi inuu xafidi karo marka inta matnigaa la eego dee qofkii dhallinyaree maskaxdiisu ay freshta malaa odayaashu aad waxba uma xafidi karaan huba dushuuba ka qaban karaaba wa an uktira fiihi weliba inaan ku badiyo ayay iga codsadeen min altaqsiimaat qaybaha qaybaha fiqiga inaan dhigdhigo oo aan kala qaadqaado anigoo structurekiisa iyo haykalka macnaa habdhismeedka fiqiga wax uga tiltilmaamaya iyo xasri lkhisaal qaybaha anigoo usoo koobaya khisaalku waa qaybaha xasri anigoo qaybaha intaasu baabkaas intaasu uqaybsanaa masaladaas intayse uqaybsantaa sida dee marka u horeysaba ku arki doontee biyaha uu qaybinayo faajabtuhu ilaa dalik arrintaa waan ka yeelay raggii aanu saaxiibada ahayna igula taliyey buuri sheekh waan ka yeelay daaliban lithawaab aniga oo ilaahayna ajri ka doonaya raaqiban ila allahi tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynayaa fi tawfiiqi lisawaab sida sawaabkee wanaagsanna inuu waafajiyo innahu calaa maa yashaau qadiir ilaahay waxa uu doonaba uu karaa oo waxba kuma adkaadaana inuu camalkan ii sahlo ayaan rajaynayaa wa bicibaadihi latiifun khabiir addoommahana wuu arkayaa oo camalka kol hadduu dee niyad samaan u samaynayo addoonku ilaahay wuu arkayaa wuu u dhammaystirayaa kitaabu tahaara marka waxba maaragtay muqadamo badan iyo samayn mayne maqsuudkeenna un baynu abbaaraynaa waayo cali bna abi aalib raximahla radia allahu canhu ayaa waxau lahaa kallimu nnaasa biqadri cuquulihim aturiiduuna an yukadaba allah warasuuluh dadka kula hadla kolba mustawaha ay fahmayaan waayo usluubka gudbintu qayb buu ka yahay fahamka dadku inay fahmaan wax udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana markaa masdee dadku maadaamuu isku dhex jiro oo qaar lagaba yaabo inay ugu horeyso caawa fiqiga kitaabkan haddaynu baxsi dheer iyo madaahibtu aynu isbarbar dhigno iyo ku bilowno iyo shuraaxda iyo muqadamo badan ha laga yaabaa sadarkaasiba inuu duulaba marka axsan in yaroo lagu mitido uun oo intaa uu inoo dhigaya iyo daliilkeeda uun inaynu qaadanno waxaanu ku fiican yaynu ku doorannay masaladii madhabka shaaficigana waa sheegaya daliilkii qur-aan iyo xadiisbana uu barbar dhigaya oo weliba runtii u badan mea saxiix ba aynu nidhaahno xadiidta axkaamtee saxiixaynku ay ku badan yihiin marka dee masaladii fiqiga ahayd kolka daliilkeedii la barbar dhigo way dhadhamaysa waxaa jira marka dee aynu kitaabkii akhriyayno madhabkani sida uu nusuusta u fahmay sheekha iyo ardaydiisi iyo atbaacdiisi ayaa uu ka warramaya waa laga yaabaa madaahib kale inay sidan si ka gedisan sheegaan meelaha qaarkood marka taa macnaheedu ma aha inuu khaldan yahay madhabkani ama kaa kale khaldan yahay waa qadiyad la xidhiidha sida naska loo fahmayo dabiicadda naska dabeecadda dadka dabeecadda luqada ayaa mid waliba uu keeni karaa in daliilka la isku khilaafo daliilkiibaa dhowr weji yeelan karaa aragtida daliilka labada sheekh ka qaateen ayaa kala duwanaan kartoo sheekhani wuxuu odhanayaa daliilkani agtayda wuu sugmay markaan miisaamay ka kalena wuxuu odhanayaa muu sugmin daliilkaasi sidaa darteed masale kumaan dhisina waa ka gudbay marka haddii kitaabkan sidaad ku aragtay sheekh kale kuu dhiibo intuu suuqa kaa helo macnaheedu inuu kitaabkan iyo wixiisba u khalad yahay ma aha oo masaa'ilka fiqiga ah iyo iskhilaafka culimadu ay iskhilaafeen dee marar horeyn ayaan filaya inaynu muxaadaraad ka marinay asbaabu likhtilaaf asbaabu ikhtilaafi alculamaa'i fi lmasaa'il alfiqiya masaa'ilka fiqiga ah iyo sababaha keenay inay culimadu isku khilaafaan meelaha qaarkoodna waynu yar baraarujin bal marka aynu marayno insha allahu tacaala kitaabu dahaara ayuu ka bilaabay leanna qofka muminkaa waa qof daahir ah oo shareecaddaba waxaa loo keenay taskiyatu nafs qofkan inuu naftiisa hufo qad aflaxa man zakaha baatinka iyo daahirkaba uu ka hufo ina allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutatahiriin yuxibu tawaabiin waa dahaaradii la xidhiidhay baatinka wayuxibu lmutatahiriin waa dahaaradii la xidhiidhay jirhka iyo dee qofku deegaanka uu ku nool yahay iyo dharkiisa iyo gurigiisa iyo waxaa labada qayboodba waa taskiye la xidhiidha xagga nafta iyo qofka habka la doonayo inuu noolaado ama ummaddu ay u noolaato marka dahaaro kolka la idhaahdo labadaa qaybood bay u qaybsantaa taa qalbiga ee baatinka oo towbadkeenka iyo camalka saalixa ah lagu nadiifinayo qalbigii oo lagu xalayo dahaarada labaadna waa tan maadiga ee muuqanaysa ee suuqeenna la nadiifinayo masaajidka la nadiifinayo guriga la nadiifinayo dharka la nadiifinayo jinaabadiiyo waysalaanta la yska nadiifinayo tuu banbaxayaa waa taa markaa taa kale qalbigana waxaa ka hadlaya kutubtan suluuga iyo dhismaha qofka riyaab saalixiinku uu ka mid yahay labadaa manhaj baa marka iska milaya waa manhaj qaybihiisa kala duwan kitaabu dahaara haddii la yidhaha la dahaaro qaato oo inoo muhiima ficla leannahu salaadii dee shuruudaheediiba waxaa ka mid ah in la dahaaro qaato soomahay shuruudu salaa imka markaynu gaadhno waxaa ka mid a shuruuddeeda in la dahaaro qaato haddii qofka iyo xaaskiisii iyo hablihii u shaqaynaya iyo ciyaalkii iyo aan laba garanayn si loo dahaaro qaato ka war dee waxaa laga yaabaa in waxun la ysku booshaaqown oo dabeetana kan nijaasoobay kii kale la dabageliyay maradii kale oo maradii kalena la dabageliyo hal shaydaa laga yaaba xaafadda inuu ka nijaas ahaa qof ku kaaji dabeetana mar qura la ysku wada maydho soddonkii la maydhayba wada nijaas bay noqon karaa haddaan dee waxba la hagaajin oon baabkii macrifo loo lahayn laakiin haddii aad wax kaaga baxsan yihiin dee waxbaad sixi doontaa waxbaad sheegi oo midhkaasaa la karantiimaynoo si gaarahoo basiidahun loo maydhay inta kalena gaar waaya waa absad shay macnaha tusaale gaaban baynu uga jeednaa baahida loo qabo baabkan almiyaahu alatii yajuusu biha tathiiru sabcu miyaah almiyaah biyaha alatii yajuusu biha atathiir biyaha lagu dahaaro qaadan karaa buu ihi waa sabcu miyaah waa toddoba biyayow toddoba biyayow ayaad u nadi ku nadaafad qaadan kartaa ama ummaddu ay isticmaali kartaa maau samaai wamaau lbaxri wamaau nahri wamaau lbi'ri wamaau lcayni wamaau thalji wamaau lbard barad biyaha samada wamaau lbaxri biyaha badda wamaau nahri iyo biyaha webiga wamaau lbi'r iyo biyaha ceelasha wadaanta iyo deemshiinkii lagaga soo tuurayo wamaau lcayni iyo kuwa ilaha kasoo butaacaya wamaau thalj iyo biyaha barafka barafkan la dhalaaliyey wamaau lbarad iyo biyaha dhararka qoyaankaa iyo dhararkaa iyo dhadada iyo dee ka imanaya bicibaaratin aksar haddii aynu soo koobno waxa weeye biyaha xagga sare kasoo shubma iyo kuwa dhulka salladaasu maaha meel dhexe kama yimaadaan waa biyaha xagga sare kasoo dega iyo biyaha dhulka un ama dhulka ka soo baxeen ama badda labadaas labadabana qur-aan iyo xadiisba sheegay ilaahay baa wuxuu ihi wayunazilu calaykum min asamaai maaan liyutahirakum bih ilaahay xagga koruu biyo dadaw idinka soo shubay uu inoo mana sheeganaya ilaahay si uu idinku nadiifiyo biyaha dhulkana nabigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam baddaa la weydiiyey oo la yidhi badda biyaheeda ma ka weysaysanayna ma ku weysaysan karnaa markaasuu ka jawaaba wuxuu ihi huwa dahuuru maau alxillu maytatu biyaha badda waa lagu dahaaro qaadan karaa baktigiisuna weliba waa xalaabo siyaadadaana uu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka intaa sheekh uu sheego labadaa lagu soo koobayo daliilkoodi waa aayadda iyo xadiidka waaya uma almiyaahu calaa arbacati aqsaam biyahan marka la eego waa afar qaybood afarta qaybood qaarkood waa la isticmaali karaa qaarkoodna lama isticmaali karo mawduuceenna koobaada caawa aynu qaadanayno ama xiisadeennu waxay ka bilaabantay bal biyaha la isticmaali lahaa ama weyse ha loo isticmaalo ama dahaaro jidhkaa ha loo isticmaalo ama dharka ha loo isticmaalo ama karsi ha loo isticmaalo biyaha la isticmaalayaa maxay noqonayaan waa kuwa caynkeeya maxaa shuruud ay leeyihin waa muhiim marka waa afar qaybood buu ku la isticmaalo iyo kuwa aan la isticmaalinba kolka la eego afarta qayboodna labuunbay isugu soo ururayaan qaar la isticmaali karo iyo qaar aan la isticmaali karayn waaba labadaasu marka wuxuu yihi daahirun mudahirun hayru makruuh buuhi ka u horeeya waa kaa waa daahir mudahir hayru makruuh waxaa kalooad ka baranaysaa fiqiga markaad kitaab ka akhrisato terminologyga waxaa la idhaha aw musطalaxaat fiqhiya eray bixinta waxaa la idhaha fanni waliba eray bixin buu leeyahy luqadu eray bixin bay leedahay marka laga baa dad ingiriisida taqaano oo dee cilmiga dhakhtarnimada iyo culumta kala duwan aanad dee akhrisanood adigoo luqadii garanay haddana eray bixintii inay kugu adkaato oo muddo dheer ay kaaga baahato eray bixinta inaad garato marka dad carabiga taqaano oo aanaad fiqiga aqoonin oo istidhaahda fiqiga akhriso eray bixintaaba ku dhibaysaba marka haddaad kitaab yar ka qaadato eray bixintaa kuu baxaysa wallaahi kaa magacaas walkaas magacaas walkaas waxa laga yaabaa boqol eray ama laba boqol oo eray oo soo noqnoqonayo wareegayo la isla yaqaano fannigan dhexdiisa inaad kitaabka yare horeeya ka qaadato marka iminka biyuhu sheegayaa wuxuu ihi biyuhu waa daahir mudahir kayru makruuh weeye ka u horeeya waa biyo daahira oo sidiisa u daahira mudahirahoo wax nadiifinaya hayru makruuh oo aan karaahana ahayn isticmaalkiisu saddex qayd moogta wa huwa almaa lmulaq waa biyaha iska sii daysan maa lmulaq macnaha waa biyaha la yidhaahdo biyo uun en wax shardiyaho ku xidhani aanay jirin waa biyo walaaqan lama odhanayo waa biyo nijaasa lama odhanayo laakiin waa biyaha mulaq erayga mulaq macnihiisu waxa weeye ama saabiq baa fasira la yidhaha ama laaxiq waa biyaha biyo la yidhaahdo uun ee caadiga ee magaca ah dee qur-aankuu bixiyey uun loo bixiyey waaya kaas qayb dheh qaybta labaadna waxa weeye waa daahirun mutahirun makruuh waa biyo daahira mudahir ahoo dee wax nadiifinaya haddii la israa wax ku xala ama ku dahaaro qaata laakiin in la isticmaalo ay karaaha tahay makruuh baa la raaciyey isagu sidiisuu nadiifuyo waa daahir mudahir weeye waxbuu nadiifin karaa laakiin waa makruuh macnaha ma wanaagsana haddii la isticmaalo waxbuu nadiifin karaae jirkaan loo isticmaalayn dhibaato ka imanaysa darteed buu karaaha u noqday isagaaba sheego wuxuu ihi wahuwa almaau lmushamas waa biyaha la shamsiyeeye shamsi maxaa la ydhaha dee waa qoraxda waa biyaha la qorraxeeyey halkeennan maahee xeebaha ayay ka waramaan had iyo jeer marka weel jaandiya intoo lagu shubo biyaha dabeedna loo dhigo xeebta ah dee aad bay u kululaanayaan marka waxay fuqahadu tijaabiyeen caafimaad ahaan biyahaasi jirhka inay bahaq ku sameeyaan cadcadaan iyo wixii lamid a dabeedna waa arrin dhib keenaysa min xaytu sixa xagga caafimaad ahaan marka dee caafimaadkuna kaalin muhiima buu ugu jiraa nolosha qofka qofkuu naftiisa waxyeeleeya maaha oo haddii biyahani daahirba ha ahaadeen caafimaadkiisa ay waxu dhimayaan halkaasuu iska dhigay u gebagabaysan qofka waa biyo la waayoo kaleba la caafimaadku ma gadayo islaamku ma gadayo kaalinta koobaad bu siinaya waayo waa biyihii la jaandiga lagu kululeeyay markaa jirka waxyeelayay biyo kastoo caafimaadka waxyeelayaana waa caynkaasu waa wadamada markaa weelka qaarka iyo wadamada qaarkood wey meel walba maaha waa kow marka labaynu haynaa kan saddexaadna waxa weeyaan wadaahirun hayru mudahir waa mid biyo nadiifa laakiinaan waxba nadiifinayn iyaba waa cajab haddii lagu weydiiyo biyo nadiifan waxba nadiifinayn muxuu ka nadiifiya haddaan waxba nadiifinayn baad ku jawaabaysa hadduu aanu waxba nadiifinayn muxuu ka nadiif yahay isagaa kuu sheego waxa uu kuuhi wa huwa almaau almustacmal waa ismi mafcuule waa biyaha la isticmaalay biyaha la isticmaalay matalan biyaha ad u isticmaashay jinaabada markaad ka maydhanaysa ama markanaad weysaysanaysa aada isticmaashay yaa dahaaro qaadanaysa biyahaasi waxaa lagu leeyahay nijaas ma aha nijaas ma aha biyahaasi nijaas ma aha laakiin haddana waxba nadiifin maayaan nijaas maaha wax waa lagu karsan karaayo waa la cabi karaa haddii loo baahdo ee waxaanad u isticmaalaynin wayse dambe iyo maydhi dambe sababtuna waxay tahay qofka markanuu ka maydhanayo wjinaabada iyo wayse la-aanta iyo nijaas ku taalla maaha qofka laakiin waa arrin lagu addoonsaday oo macnawiyan uun qofka la yidhi markuu xidhiidhkan ilaahay samaynayo waa shay macnawiya oo ku taagan taana waxa u daliila nin saxaabiyabaa waxa uu leeyahy jaabir ibni cabdilaahi laydhaa nebigaa isoo booqday radia allahu canhu isaga oo anigoo buka oo aan waxba kala garanayn fatawada'a wasaba calaya min wuduu'ihi markaa intuu weysaystay waa kaa xadiidkana kuu dhigaya sharx intuu weysaystay buu weysadiisii igu rusheeyey nijaas miyuu ku shubi lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maya marka taasi waxay tilmaamaysaa in qofkani wixii uu ku weysaystay ama ku dahaaro qaatay ay yihiin nadiif abi hureerena markuu nabigu la hadlaya waxau lahaa subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus qofka muminkaa jirkiisu nijaas ma aha ilaahay baa xumaan ka hufane qofka muminkaa jirkiisu nijaas ma aha marka taabiyaha sida kale waa loo isticmaali karaa beerta lagu waraabinayaa haddii wax kale la waayo weelkaa lagu xalayaa mar haddii dee qofka iska nadiif aha nijaas lahayn laakiin weyse dambe looma isticmaalayo mayri dambena looma isticmaalayo inaan mar dambe la isticmaalayninna maxaa u daliila ilanyaa daliil bay u baahan tahay nebigu wuxu uhi laa yaktasilu axadakum fi lmaai daa'imi wahuwa junub qof mid idinka idinka mid ihi biyaha fadhiya yuu ku maydhanin isagoo jinaabaysan ila hadhowbu haddana u baahanayaa gaar ha uga darsado waa biyaha qaybta laba saddexaad weeye iyo walmutaqayiru waa qaybtii saddexaad un baynu weli wadnaa kii isla bedelay bimaa khaaladahu wixii ku darmay oo min adaahiraati waxyaabihii daahirka ahaa ee ku darmay ayuu isla bedelay isaguna waa daahir laakiin laguma dahaaro qaadan karo eeg mutaqayir wuxuu isla bedelay bimaa khaaladahu wax ku darmay oo min adaahiraati waxyaabahan iska nadiifta ah maal biyahaasi waa nadiif waxa lagu daray wax kaloo boodhar ah ama qasan daqiiqdhe liintiiba dhe wax kaloo midabkiisu uu madowya ama cas yahay oo daahira lagu walaaqay dee biyo lama yidhaahdo oo magacii biyo ahaa markaa ma lehe waa sharaab baa la ydhaha ama waa daqiiq oo shan baa la ydhahaa mar hadduu magacii iska bedelay laguma dahaaro qaadan karo magacii baa isbedelay waxay culimmadu ka soo reebaan haddii matalan xayaabadii ay bedeshay biyahan oo barkadii bay muddo ku jireenoo markaa xayaabadii iyo shaygii labeenta ahaa ee isku maray ayaa bedelay midabkiisii kaasi waxba dhib ma leh marka kani wuxuu raacsan yahay shayga daahirkaa lagu walaaqay qaybtii daahirka ahayd laakiin aan waxba dahir aan loo isticmaalaynin wayse iyo dahaaro loo isticmaalayn oon dharka lagu maydhayn oon janaabada la iskaga maydhayn oon lagu nadiifsanayn sida kaloo loo isticmaalo un mooyaane daahir buu iska yahay ee dahaar ahaan uma isticmaali karno labadaasu tusaale ahaan ka bixiyey qaybtii afraadna waa maa u najis waa biyo nijaasa biyo nijaasa wey waaya wa huwa aladii xallat fiihi najaasatun waa mid nijaasadi ay ku dhacday xallat fiihi najaasa nijaas baa ku dhacday biyaha aan la isticmaali karaynin ee raashinnimana aan loo isticmaalaynin sidoo kale dahaar ahaana loo isticmaalaynin waa biyaha nijaas ku dhacday nijaas maxaa la yidhaahdaaba isweydiin leh baab gaaray leedayano way soo socota maa hiya najaas nijaas maxay tahay dee baab gaaraa lagugu iftiiminaya islaamku nija wuxuu nijaas u yaqaana iyo dadka reer magaalka sheeganaya waxay nijaas u yaqaanaan baaba kala duwanba doofaarkay ku odhan isagu nijaasba mahay waa iska oreydh markaa isku nijaas baynaan ahayn iyagu waxay nijaas u yaqaanaan iyo waxay nijaas u naqaano ayaa kala duwan nijaas waxaa wixii dee sharcigu nijaas ku tilmaamo kaasina waa baabkiisa marka haddii biyaha nijaas ku dhacdo waxba ku karsan mayna waxna ku dahaaro qaadan mayna halkoodaasaynu iska dhigi doonaa meeshii kale wax ka anfacayaanu waaya dabeetana wuu sii sheego waxa uhi wahuwa duuna alqullatayn welibana wuxuu ka yar yahay qullatayn biyaha markay nijaastu dhibaysa buu ku leeyahy waa markuu qullatayn ka yari qullataynka uu sheegayaa waa laba qarbad qarbadyada waaweyn awrta lagu rari jiray ama dameerahaba laga kala ridi jire berigii hore la dhaansan jire sida haamaha oo kale ka dhignaa weeyaan oo halkan laga isticmaalo dee mikadanba malaa waddanku waa saas bariyo galbeed meelna waxaa laga isticmaalaa qarbadka meella haanta laga isticmaalaa marka labadaa qullatayn qulataynkana isagaa kuu sheegayo waa kaa kuuhi walqullataani khamsu mi-atu ridlin baqdaadi taqriiban fi lasl qullataankuna waa shan boqol oo rodol oo rodolka baqdaad ah berigaa barigu sheekhu ahaaye qoladii reer barigu ahaaye baqdaad rodolkeeda markaynu eegnagu shan boqol oo rodol buu noqonaya ugu dhowaan buu marka inagu maxaynu iminka isticmaalnaa marka biyo laydhaa dee litir boqol iyo sagaashan litir wey markaynu dee kusoo dhawaano luqadda iminka aynu isticmaalno boqol iyo sagaashan litir macnaheedu waxay foosto wax yar la foosto toban litir la wey hadday biyihii foosto ka yar yihiin nijaasina dhibiq ku tidhaahdo kaadi saxaro dhiig hunqaaco waxun ku dhibiq yidhaahdaan waa la dhigi buuri wahuwa duuna alqullatayn aw kaana qullatayni ama laba qullatayn baabu noqday labadii qarbad way gaadhayaanoo foostadii waabuu idhan yahaye fataqayara wuu isbedelay eeg waa laba arrimood ayuu isdaba wadaa biyaha haddii nijaasi ay ku dhacdo oo qollata inay ka yar yihiin buu yidhi nijaas bay noqdeen haddii laakiin fooste ay ka badan yihiin goortay nijaas noqon karaan waxa weeye fataqayara markuu isbedelo markuu isbedelo hadday fooste ka badan yihiin taangi yihiin nijaasi ku dhacdo waxba yeeli mayso ilaa ay isbedelaan ilaa ay isbedelaan faariqaasaa madhabta shaaficigu halkaasay martay madaahibta kale waxaad ku arki doontaa sida madhabka maalikiyada amaba rag badan u qabo muxadisiinta ay biyuhu waxay nijaasoobaan keliya marka ay isbedelaan ama ha iska bedeleen dhadhanka ama urta ama aragga teenu iska xayraan isticmaal bahay teeni ajada iyo uusmiirka iyo waa dani ku tidhiyo dee waa xaalatu daruura ay ahayd dad naftu haysee ahayd marka ajada la cabayo la dul yimaado mararka qaarkood baa iyadoo dee loodu ku xaartay oo dee hadiiba ku hadduu dooyo dirxibo leh ayaa la iska isticmaal naftu haysay bay taasi ahayd laakiin kolka laga hadlayo dahaara biyuhu waa sida aan odhan karo malaha madhabta waa lagaga xoog badan yahi masaladaa mar haddii goorta ay nijaas noqdaan waa markay isbedelaan markay isbedelaan iyagu xadiid bay daliishadeen madhabtu xadiidkaasi waxa weeye idaa kaana almaau waa kaama sharxu kuu dhigaya idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil alkhabas biyuhu marka ay foostadaa yihiin luqadeenna aan ku hadalne boqol iyo sagaashankaa litir marka ay yihiin gaarhaan macnaha ay kasii bataan lam yaxmil alkhabas nijaas ma aqbalaan laakiin xadiidka ayaa culimo badani waxay leeyihin waa mudarib matnan wa sanadan xadiid la mudaribkuna waa qaybaha daciifka xagga musalaxa marka loo baydho sheekhuna maya xadiidku wuu sugan yahay buu leeyahy dee kale laba madhab bay noqdeen markuu kale yidhaha xadiidkani wuu sugmay qoladan kalena yidhahdaan muu sugmin waa la kala tegay iyagu madhabtu waxay kusii xoojinayaan xadiid kaloo saxeexon isaga hadal ka joogin oo muslim ku sugan oo isna uu kuu dhigayo matin sharax oo uu kuuhi idastayqada axadukum min nawmi falaa yakmis yadahu fi linaaya xataa yaksilaha halaatan fainahu laa yadri ayna baatat yadu xadiiskaasi waxa uu leeyahy midkiin markuu habeenkii seexdo yuu weelka uu ka weysaysanaya gacanta gelinin jeeruu gacmaha gaaru maydho habeenkii markaad seexato ee doonayso subaxdii inaad weysaysato ee xeedhadan ama madiibadkan kuugu jiraan biyuhu ee aad doonayso inaad darsataa sidaa ku weysaysato horta ha darsanin jeeraad gacmaha nadiifiso marka xadiiska nebigu wuxuu ku leeyahay ila midkiin ma ogaa gacantiisu meel ay xalayta seexatay isagu wuu seexday iyana meel ay seexatay ma ogaa nin baa isxariifiyo markaasuu uhi sideenan u ogeyn meeshay bariday nin weyn baan ahaye nin weyn siduu ogaan waayaa gacantiisu meeshay seexatay marka nebigiibuu ayuu nawcamaa yaro caaridee moogti habeenkiibuu dabeetana isagoo dabada kula jira ayuu soo toosay oo gacantiisu wasakhaysan xagga hoose la galay markaasuu wallaahi waa wuxuu sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa maxaad ka faa'iiday waxaa laga fahmayaa haddii uu gacmihii oo aanu qofku maydhin weelkii geliyay inuu weelkii nijaasoobayo dee gacantaadiioo weelkii aada gelisay ma bedelayso gelinta saa u gelisay ma bedelayso marka waa ilahay madhabta ku xoojinayaan laakiin caam ahaan halkaasay mareen walqullataani labadan qarbada la sheegayaana waa hamsu miati rodl shan boqol oo rodol baqdaadi taqriiban fi lasax taqriiban iyo taxdiidan waa ereybixinta baabkanay ka mid tahay ereybixinta fiqiga ereybixinta waxa aad ku arki doontaa hadduu taqriiban ku yidhaahdo kitaab fiqihi waa ugu dhowaan hadduu taxdiidan ku yidhaahdana waa wax go-an oo fixid oo aan lahayn karoqaadis iyo hoosu dhigid macnaa raqamka numbarkaa waan kaa hubaa wey halkaa lama dhaafinayo laakiin waa ugu dhowaan hor iyo dib waad yar dhaafi karta marka waynu sheegnayba intay markaa inay fooston boqol iyo sagaashan kaali tirto waaya marka aynu soo ururino biyo waa laba qaybood un marka si kooban fariinta aada u qaadanayso waa qayb la isticmaali karo iyo qaybaan la isticmaali karin qaybta la isticmaali karaa waa kuwee waxa weeye biyaha dee daahirka ah ee macnaha waxna dahi- ee nadiifin karaya koow biyahaan la isticmaalin iska dhig waxna wax kale daahirana lagu walaaqin biyahaan wax daahirana lagu walaaqin lana isticmaalin ee iska nadiifta ah biyaha aan la isticmaali karaynna waa kuwa ama magacii biyanimo uu ka tegay ee wax daahira lagu walaaqay ama nijaasaysan dee soo intaa kuma urursana intaa weeye mid walba waxaa een, war laabtaa laga qaataa bay dhahan soomaalidu war sadrigaa laga qaata marka fariinta aad ka gunuday waa intaa marka waxaa jira biyo dee daahir oon la isticmaali karayno kuwaa sharaabka lagu sheegaya ee liinta imika caagadaa ku jirta ee laynoo shubayo sharaabluhu inoo shubayo dee sharaabka noo shub mooyaane qa- nina odhan maayo aan ku weysaysanno marka horeysaba fidradaaba kasoo ma sharaab baa lagu weysaysanaya buu ka odhanaya ama maqoosh baynu ku weysaysanaa marka hore buu iska soo taagaya qof arrin kalea lagu faa'iideeyey oo iyaduna la xidhiidha agabka la isticmaalo islaamkuna uu wax ka yidhi uu ka hadlay qofka dareenkiisuna laga yaabo si gaara markuu u fikirayo inuu wax kale ka qabo waa hargaha hargaha qur-aankuna dee suuratu naxli haddaad akhrido waxyaabuhu inoogu mano sheegtay bay ka mid tahi min juluudi lancaam nicmoolayda iyo hargaheeda oo imikaba dee warshadaha hargaha iyo haraggaa dhogortiisa iyo qay- siyaabaha loo dhigo dee waxa uu ku jiraa caalamka waxyaabaha dakhliga ugu waaweyn buu ka jiraa sidaa darteed bal arrin la xidhiidhu ka hadla kolkaasaa waxa uhi wa juluudu lmaytati baktiga haragiisu tadhuru bidibaaq deebintuu nadiif ku noqdaa buuri baktiga haragiisu wuxuu ku nadiif noqdaa in la deebiyo ama la xoodhiyo ama la magdiyo soo saddexdaba lama idhaa a saddexdaa midkaa doonaysa de ama waxaa lagu xoodhinayaa gacan ha ahaado ama mashiin ha ahaado macnaheedu waxa weeye waa inay urti ka tagto maraagii iyo bahalkii lagu waxayn jire kale mm, quricii iyo wixii baa lagu waxeeyey kaasaa dabeetana urti ay ka tagtay dhago waxaa ka go-ay markaa dhogortii iyo intii kore ee maqaarkii raacayay dhogorta ayaa meesha ka baxay marka qaybihiisaa hore kol haddii urtuba ay ka yaraato waxa uu noqday eh, nijaasul cayntii uu ka baxayo mutanajis buu noqday markii hore laf ahaan buu u ahaa nijaas laakiin markan la xoodhiyey wuxuu noqday mara nijaasowdoo kaleo biyo yar baa ku filan intaas intaasaa lagu kabaya masalada neef baktiye buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam qaar may haraggeeda is- may haragga ka isticmaalaan buuri aqoontaa ku yar dadkane baktiganay jiideen dee imika meelahan abaaruhu ka jiraan ee bariga la sheegayo kale haddii dadku itaal ay hayaanoo lagu fayliyo un boqolka ariya jiifsadayba haraggun laga wada saaro beryahan dambena haraggu qaalibaabuu ahaabee dabeetana warshada la geeyo waa laga soo yar kaban karaa xoogaa buu noqonayaa isaga laftiisu may haragga kala baxaan buu idhi hilibka cunidiisuun baan bannaanayn tadhur bidibaaq saas wey laakiin maydhidaasaa loo raacinaya ilaa jilda alkalbi waalkhinsiir ayga iyo doofaarka mooyaane wamaa tawallada minhumaa iyo labadaa wixii ka dhashay aw min axadihimaa ama midkood ka dhashay sidaa wey oo labadani iyagu harag kastaha laga saaree iyagu daahir noqon maayaan haragooda haba la deebiye daahir noqon maayaan ariga gaalku waa arigooda eh aa isagu daahir noqon maayo haragiisu doofaarka iyo ayga wacadmu lmaytati wa shacruhaa najisun ila alaadami waxa uu masalo kaloo kuu dhiibay markaasaa waxa uu kuuhi wacadmu lmaytati baktiga lafihiisa wa shacruhaa iyo haraggiisu baktiga lafihiisa iyo haraggiisa waa nijaas aa, baktiga cadmiga waa lafti shacarkuna waa dhogorti aa dhogorti way cafwan haraggii baan ku ihi haragga waynu soo dhaafay najisun weeye markaa dhogortiina halkaasaa lagu daadin doonaa haragunbu dee xadiidku sheegay lafihiina waa la iska daadin oo lama isticmaalayo ila alaadami aadamiga baktigiisa mooyaane isaga bakti lama yidhaahdo erey bixinta af soomaaliga maxaa la yidhaahdaa maydkuna ma laha af carabi buu haaye ya waa qof dhintay wey miyaanu erey waafaqsan lahayn mutaabiqa ya adigu mayd baynu u naqaanaa inagu mararka qaarkood baa luqada qolada kale luqa ay caan ku noqon kartaa ama waxaaba la tilmaama waxa la idhaha tadaakhulu luqatayn laba luqo oo iskalaybaa iyana jirta marka la isgaradkeynayo la idhaa luqada ayaan laynaga qaadanin tadaakhulu luqatayn baa lagu jawaaba laba luqoo isfan galay marka mayd baa lagu tilmaami karaa maydka bani aadam isagu nijaas ma noqdo qofku hataa gaalba ha ahaado laakiin nijaas maaha qof bani aadamka ahi ilaahay baa yidhi walaqad karamnaa bani aadam bani aadamka waan maamuusay baa ilahay ui jinsigaah waan maamuusay maamuuskiisay ka mid tahay in kiisaa geeriyooday aanu nijaas ahayn ou daahir yahay maamuuskiisay ka mid tahay in la qarinayo uma amaatahu faaqbarah intuu ilaahay dilay buu xabaalu sameeyey xabaalu samayntaa iyo indhaha dadka in laga qariyo karaamaday ka mid ila baktiga kale waa la jidaa waa la gubaawun laakiin kan in la aaso weeyo xataa gaalka laftiisa in la aaso weeyo suu nebigu u aasaya calayhi salaatu wasalaam u qarinaya taasina waa masalo kalood faa'iidaysatay oo xoolaha innaga inagu badan iyo hargaha iyo haynta alaa qoladii dhaqaaluhuna way joogaanbe marka dee yaan la odhanin waa dadkan xaggey faqriga laga tusay iyo xaggee busaaraddu ay kaga dhacday ee xoolihii baktiyee birsolka lala haleeli waayo geel iyo lo iyo ariba dariiqadaa waa looga faaidaysan karaa dariiqadaasaa looga faaidaysan karaa hadii mishiina la helo dee la horumariyo iyo shaqaale si dhib yar baa looga faaidaysan karaa sida xadiidkuba uu sheegaya naska aynu ku hayno masalo kasto masalo kale ayuu haddana sheekhu ka warramay oo la xidhiidha uun xaggan agabka la isticmaalayo maadaama alaabadii la isticmaalayay aynu ku dhex jirno masalo kaleu la xidhi ayuu ka hadlay dabeetana waxau ihi walaa yajuusu faslun horta marka la idhaahdana wuxuu kala saaraa wixii horee tegay masalo hore oo tagtay macnaa waa full stop weyn uun aynu soo ururinay ama joogsi weyn uun weeye masalooyinkaa hore halkaasay ku dhammaadeen masalooyin danbaa bilaabmaye la soco weeye faslun ha garan waayin nin sheekhaa xer u akhriyey kitaab muddo dheer buu akhriyay markaa wuxuu isyidhi way kaa koobigareeyeen haatanoo kitaabkii kaa faa'iidayste dabeetana wuxuu ihi khayr allaha idin siiye in badan baan idiin akhriyaye idinkuna dadka usoo akhriya anigu iska tegay haatane ninbaa farta taagay oo wuxuu ihi waxaan ku su-aalay sheekh waad wanaagsanta waanu soo akhriyi doonaaye faslun macnaheedu muxuu ahaa dee adigu kol haddaad maanta faslun garan laadahay iska fadhi buui waxbaa akrine marka dib ha u garin waayinoo kii farta taagee faslun weydiinayay inaanad unoq inaanad noqon faslun waa shay faasil oo kala saara maa madaa wamaa ya-ti masalooyinka horee tegay iyo masalooyinka soo socda ayuu kala saaraya waa master oo bimacnaa ismi lfaacila faasil waa wixii kala saarayay walaa yajuusu ma banaana buuhi sheekhu sharci ahaan isticmaalu awaani dahabi waalfida in la isticmaalo weelka dahabka iyo lacagta alawaani waa weelka weelka dahabka iyo lacagta inay dadka muslimiinta a isticmaalaan xalaaluma aha xalaalu maaha dadka muslimiinta inay isticmaalaan oo laga dhigto wiciyad lagu qurxiyo xafiisyada decorashanaal loo isticmaalo iyo manaadir jamaaliya ama dee gurigaba la iska dhigto tawaleedka iyo fadhiga iyo ama wax lagu cunaba ma banaana way iska dhacdaa iminka oo mararka qaarkood meelaha aynu sheegnay way dhacdaa ama qaar lagu buufiyey dusha lagaga buufiyey dahab iyo lacag malaha dahab iminka weel aadba looguma quree dahab qaar lagu buufiyaa jira soo ma jiro oo ay ku xayeysiinayaan dahab baa lagu buufiya carwooyinkeenan iyabaabay keenaanba a meelahaasaad ku arkaysaao iyadoo lagu xaraashayo wuu xayeysiinayaa mogti dabeetana wuxuu leeyahy dahab baa ku buufisan oo ka dhalaalaya la soco hadda qofka fiqiga yaqaano wuu sii eryayaa isma ogo qofkani ganacsadu hadduu ogaan lahaa in uu xaaraan yahay kan dahabka lagu buufiyey kumuu xayeysiiyeen ee wuxuu odhan lahaa waxa lagu buufiyey waa maar waa maar buu odhan laakiin fiqigaanu garanaya kol hadduu ku idhaahdo dahab baa lagu buufiyey gold weeye marka halkaasaa la iska dhigay isaga lama isticmaalayo waaya marxaa u daliila baa marka isweydiin leh waxa u daliila xadiidka saxiixa ah ee kitaabka uu ku dhigaya bukhaari iyo muslimba ku sugan bukhaari iyo muslim hadduu xadiis ku sugan yahayna waa xadiiska la daliishado kuwayaalaha u sarreeya mutawaatirkunbaa ku sarreeya ka sarreeya xagga istidlaalka acla saxiixi maa calayhi itafaqaa famaa rawa aljucfiyu fardan yuntaqaa famuslimun kadaka fi shardi curif famaa lishardi gayri dayni yaktanif imaam shinqiiti marka uu soo koobayo toddobadaa jaranjaro u qaybsamaa buuhi xadiidka saxiixaah ka ugu horeeyaana waa xadiidka ay wariyaan bukhaari iyo muslim ragac laamahoo loo saxeexay bay ahayn oo looga hadhayoo fanigan baac dheer ku lahaa xadiidkaa wuxuu nebigu ku uhi laa talbasu alxariira wala addiibaad walaa tashrabuu fi aaniyati aldahabi waalfida walaa ta'kuluu fi sixaafiha fainahaa lahum fi dunya walanaa fi laakhira xadiiskaasi wuxuu leeyahay xariirtaha xidhanina waxa ku cabina dahabka iyo lacagta weelkooda waxna ha ku cunina xeeryahooda gaaladaa iskale adduunyada inaguna aakhiraynu leenahay macnaheedu waxa weeye kibirka ilaa heerkaa gaadhay inuu qofku ku warwadho oo uu dabada ku qaato dahab iyo lacagta noocaasoo fujaaniyo faraajin uu ka dhigto nimankaasaa ku faxaxsaday halkaa heerkaa ka gaadhay inagu laakiin aakhiraynu ku cuni doonaa macnaheedu maaha adduunyadii waa loo daayey siyaabo kalea loo isticmaalaya oo sharcigu baneeyey dahabkii iyo lacagtiiba waynu isticmaalaynaa waynu haysanaa siday u doonayaan baynu u doonaynaa waa dakhliga adduunyadiiyo kaydkiisay ka mid tahay laakiin sidan aynaanu isticmaalaynin fatooshta ah ee iyagu ay u isticmaalayaan dadkina dee wuu kala duwan yahay marka dabaqadaha qaarkood dadka muslimiintaa dahab iyo lacag fujaanada ay wax ku cunayaan uu yahay iyo faraajiintooda qaarna ay cirkana gogladaan dhulkana huwadaan oo waxay liqaanba ay laayihiin moraal jab baa ku jira iyo ummadda inaanay wada jaan qaadaynin oo aanay isu hiilinayn cadowna aanay iska dugsanayn gacalna aanay isu arkayn marka waa nooc isu yara joojin ah waa la isu soo yara joojiya waxa la hadaad dahdaystiya lacag sanaaduuqdiiyo baanan ka dhigo oo dee dadkan ha ku hor cunin adigoo caynkana weel fujaanada dahaba waxba ha ku cabin taajirkaagan waa sababta marka ay sii sheegayaan culimadu waayo laakiin sababta ama aan fahamna ama yaynaan fahmini mar hadduu daliil diiday waynu daynay waynu daynay dee xidhashadoodiina ragga waa ka xaraame dumarkunbay xalaal u ahay marka adigoo isreer magaalaynaya o isxariifinaya waxba fargal iyo laba fargal iyo ha kusoo jufin dahaba fargal dahaba dadka qaar ka lushun baynu aragnaa oo moodaya in lagu reer magaaloobo waa naar weeye naaru qofku farta la galay un weeye saasay ka dhiganta markaa dumarkaa loo daayay dahabka iyo xariirta xidhashadooda laakiin weel ahaan xataa iyaga laftigooda inay weel ahaan u isticmaalaan ma bannaana wayajuusu waxaa bannaan buu ku yidhi isticmaalu hayrihimaa labadaa wax aan ahayn in la isticmaalo min al awaani weelkii kale ah weelkii kale waa la isticmaali karaa ee aan labadan ahayn aan dahabka iyo ahayn iyo iyo lacagta aan ahayn waaya waa haddii dee aanay wax kale ku la xidhiidhsanayn oo dee weelku waa markuu dee dabcan yahay daahir dee weelka nijaasta miyaa la isticmaalaya dee maya eeg iminka waxaa jira quraarada iyo alaabo waa wanaagsanoo taya leh oo khamriga oo kale laga daadiyo miyaynu isticmaalnaa mise waynu tuurnaa maxaynu ku samaynaa de halkan unbaad arkaysaa iyadoo khamrigii aada loogu cadhoonaya ficlan wax loo cadhoodo wuu yahay macal quraanadiina waa la jebinaya si kalea looga faaidaysan karaa intoo la yaro xado ayaa si kale looga faaidaysan karaa qaar lagu weysiistaa bay noqon karaa shirikamadii baa la isticmaali karaa ciidankaasa intay iska xalaan ayar isticmaali karaya soo maa waa shay nijaasoobay una dee iska nadiifiyuun kadalik weelku haddii dee uu leeyahay wax ummadda dhibaya isna waa in la nadiifiya wixii ay sidhi wixii la mid ahaa adigu almuhim weelku hadduu daahir yaho dhibaata ka imanaynin weeyaan taasina waa laba shaybu ayaad labadaa fasal ku qaadatay oo bagaashka la isticmaalaya ee alaabnimo loo isticmaalayo ama gogol ahaan loo isticmaalayo ama waciyadnimo loo isticmaalayo oo masaladan dahaarada la xidhiidhay oo gashay waa weel aan la isticmaalaynin iyo maxaanku idhaahdaa hargihii wakhtiga la isticmaali karayo masalo kale oo baabkan dahaarada lagu xuso ayuu u gudbay wakhti walbana ina khusaysa marka isaguna waa faslun waa kaynu kusoo gebagabaynayna caawa wasiwaaku mustaxabun fii kulli xaal buuri bahalka cadayga la yidhaahdaa waa mustaxab oo waa sunne wakhti walba eeg mustaxab ereyga laftiisu wuxuu ka mid yahay erey bixinta fiqiga oo axkaamtan laga warramayo fiqiga ama shaygaasi waa xaraam ama waxa weeyaan waajib ama waa sunne ama waa karaahiyo ama waa mubaax ereyadaasaad arki doonta midiba heer buu taagan yahay halkeeda markaynu gaadhnaadaynu sharxi mustaxab waa wax wanaagsan weeye xaalad walba ama suuqa joog ama guriga joog ama masjidka joog haddaan wax idhabdarro ah oo kale oo dee ama dadka aad ku tuftufayso candhuufahiyo hadhaagii cadayga iyo waxaasi haddaanay jirin ama hadalka oo wax kaa dhibayo isaga lama odhan karo waa mamnuuc wakhtiyada qaarkood caday marka la leeyahayna waa wixii afka nadiifiya un burushkiibuu noqon karaa wuxuu noqon karaa maro aad mariso wuxuu noqon karaa geed kalood soo goosato laakiin waxa afdal ah oo fiican sida nusuusta ku sugan geed cadayga akhiiranna dhakhaatiirtu ay sheegeenba inuu leeyahay maadada anfacda ciridka iyo dheefshiidka qofkaba anfacdo candhuufta saacida ayaa la sheegay caafimaad ahaana inuu wanaagsanyo dabeedna waa tan macjuunka lagu soo daro waaya ilaa bacda zawaali lisaa'im buu ku yidhi ninkii soomanaayoo bacda zawaal maraya mooyaane kaa isaga uma fiicna buu bacda zawaal waa qor macnaha gelin dambe waa duhurka dabadiisa haddii duhurka dabadiisa la gaadho qofkuna uu sooman yahay ma wanaagsanoo sunno maaha buu ku yidhi caday marka iyagu maxay cuskadeen madhabtu markay caynkan leeyihiin xadiiskii bay cuskadeen sheegayey la khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman urtan afkiisa ka soo baxaysa ilaahay agtiisa way ka udgoon tahay bahalka miskiga la idhaacdo udgoonkaasi gelinka dambuu yimaadaa qofka marka luunku uu ku wareegee uu gaajoodo ayaa uu yimaadaa bay idhahdeen kaarboonkaa yara afku marka dee yuu iska rifin kol hadii layidhi ilaahay agtiisa luunkani wuu udgoon yahay halkaasay ka soo saareen laakiin madhabta dhexdeeda kutubteeda mudawalaadka ahi siday sheegayaan waxa weeye in aanu waxba karaahiye ahayn ayaa kutubtooda barhkood ay sheegayaan madhabta sida sheekha zubad kale kitaabkii gabayga ahaa ee kunka baydaha ama istiyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtira lam yukrah wayaxrumu lwisaal qofkii soomanaayoo gelinka dambe cadayda madhabta dhexdeeda waxa la doortay buu yidhi inaanu karaahiye ahayn uu iska bannaayay waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirab cadaygu afkana wuu nadiifiyaa ilaahayna wuu raalligeliyaa waa arrin weyn arrin weyn wey sidaasaa masaladanna dee dahaaradii bay la xidhiidhaa oo wakhtiyaashu sii fiican yahay bay ka mid tahayba dee wakhtigan wa huwa fii halaathati mawaadica buu ku uhi matniga saddex meelood ama saddex jeer ashaddu istixbaaban wuu wanaagsan yahay wuu sii daran yahay xagga wanaagga saddex jeer buu cadaygu sii qiimo badan yahay buuhi oo sunnanimadiisu ay sii fiican tahay cinda tagayuri alfam marka afku isbedelo markuu afka qofku isbedelo muxuu isla bedelay min asmin amus waa erey luqa ah asmigaasi hoostuu kugu sharxaya ka eegi kartaa nambarka uu kugu qabtay min asmin amus haddii qofku iska aamusnaado afkaba kala qaadi waysoo isbedeli maayo afka haddii hadalku aada u batana wuu isbedelaa hadduu aamuskaagu batana wuu isbedelaya taasi wuxuna ka turjumaysaa inaad ducuf tahay qof dee dhankii loo riixaba dhanka kalun uga dhacaya qofku waa iska daciif marka aamuskii baa dheeraaday waqayrihi ama afkaagii waqayrihi ama aamus waxaan ahayn buu afku isla bedelay toon buu cunay basal buu cunay sigaar buu cunay uu soo cabay kuwaasoo dhan wuu isla bedeli karaa marka waa inuu qofku intuu midhkii sigaar ahaa halkan ku tuura uun dee hadduu dafi noo soo yidhaahdo isagaa loo tirinayaa kii uu ku ag tukaday salaadiisa midkii uu ku ag tukaday jeedjeesigaa uu kolba dhan u jeedsada naftu ay qabatay ee bilaa khushuucda uu noqday salaadiisii isagaa loo tirinaya isagaa aatimkuwa ku dambaabay toon iyo basal iyo sigaar iyomaa sahlan toonta iyo basasha kaa cunaa gurigiisa iska jooga buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam yuu noo iman sigaarka iyo sangeerka buurigaa la gelinayay iyo kuwaasaa ka daran ay ka dhib badan yihin ay ka dhib badan yihin runti marka waa in lagu dadaala in afkii lasoo nadiifiyo ilaahay boqorkahaa baad la faqaysa ummaddiisii nadiifta ahaana waad ag taaganta afka iyo adinka iyo sharabaadadaba ha lasoo nadiifiyo arrin aada u muhiima weeye meeshii aad ku sujuudday haddii aad ku sujuudi kari weydo cumaamadaad isaga dhigtana aada weydo qofka kaa horeeya sharabaadkiisiina uu dhibaato leeyahay way ka darantay wax walba ka darantay xaqiiqatan wakhtigaasna waa sunna wa cinda alqiyaami min annawm marka hurdada laga soo kacana way wanaagsantay yaa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam waa kaa ku tilmaamaya xadiidkae idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak wuxuu kuleeyahay xadiidka xagga hoose kugu qoran bukhaari iyo muslim ku sugan hurdada markuu ka soo kaco yashuusu faahu afku saa u marin jiray carabka calayga cadaygu afka saa u marin jiray dhag ku caday jiruu nadiifin jireen markaad hurdada ka soo kacdo waa inaad cadaytaa udgoonaysa afka waa markii labaad marka saddexaadna waa cinda alqiyaami ila asalaati iyo kolka salaada loo kacayo oo goorma a dee markan la dahaaro qaadanayo ee la weysaysanayo halka soo gelisay cadayga oo halkaa hadaad haddaad odhan lahayd cadayga maxaa meelo kale looga hadli waayo dee dahaar aynu ka hadlayn qofkuu jirhkiisii nadiifiyo weysadii isku nadiifiyo biyihii isku nadiifiyo cadaygii isku nadiifiyo dharkiisii nadiifiyo marka adigoo afkaagii iyo jirhkaagii iyo maradaadiiba wada nadiif yihiin dharkii u qurux badnaana sitaad ilahay is hortaagaysaa ilaahay boqorka ahaa marka cibaadadaadu in si fiican loo aqbalo ayaa rajo weyn laga qabaa caawa dhowrkaa masale inoogu joogaysa maxay noqdeen biyaha lagu dahaaro qaadan karo iyo kuwaan lagu dahaaro qaadan karayn agabka la isticmaalaya iyo ka aan la isticmaalayn iyo cadayga iyo xukunkiisa heerku ka taagan yahay miisaanka dahaarada wallahu aclam marka habeenada dambe hadday noo saamaxdo su-aalaha qofkii su-aal u baahdaa ha soo yaro qoro oo dabeetana ha u keeno qolyahan halkan jooga mid ka mid a macnaheedu markaa waxa weeyaan toban mirir intaynu casharka yar gaadinayn afartan ka dhigno ayaynu toban mirir oo su-aalaana kaga jawaabi doonaa waraaqaha si ay maaragtay qofkii ama kitaab